bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka waana toddobaadkii shanaad ee barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonaa baahiyaha ka jira kaamaamka ee aan weli wax laga qaban sida waxbarashada mar labaad kulanti wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka intaan ku guda jirno waxaa igala qayb qaadan doona qaar ka mid a dhallinyarada ku nool kaamaamka ku jira magaalada tambaydhawa kuwa oo ay ka soo barakaceen deegaanadooda taa ay ka dambaysay abaarta awgeeda mana haystaan wax ay noloshooda ay ku maareeyaan sida waxbarashada ganacsiga iyo horumaro kale waa kuwan qaar ka mid a dhallinyaradaasi oon waraysian la yeeshtay
muse oo ka sugan barakaacyaalka koonfur galbeed dowlaadka magaalada baydhabo may way baahan dhalinyarada oo dadka hakunayd ee qaxootiyaalka dhadhaab argaat adeeba meelin wala kahaay male walbarasho faylamay kahaay hataa ma mar way banaan gambiyey banaankuun ka dheelana garoomo yarar ee kaamka hooskooda
walbarashada markii leera magaalada tan baydhowrood iskuulo badan yay ka taalaan kaamka dhatis jarte meel walbalka barado may ma jarta hata walaa korey laakiin dhalinyarada daraadee balahaayana una wala agaasimaana wala iska darsadaana baraafitkoo suubiyaana oo jeebjo ah
okay tan walbarashada tida markii la hadalsha sida ilaa iyo nay iska daytay in magaalada gudaantiya walbarasho ku dhaawaysa madooska day baraafadkoogsa baraafadki muduba dhakadaa lambirood i baryaal kubacdina xoogaa qarashka awoodu ah isku dhaafi iyo bajaajitaaga jidka ah
qarashkaasaytaad awoodo aad kowsi qarashkaa ka siiyay kootii yarta walaale oo xamar jartaya walaahaynta daraasay hatayeedii walaayahayn daraasay bajaajraacgi iyo barefadka siiyana waayaan yeedina xoogaa uleysaa kori ilaan maamadii iyo dadkii antaan badaday okay gorodii adal shaqsidaata markii la fiiriyay may jeelle haddii aad walbarat inteeda nagad anuga bajeela dictor inaan nagada dictor qaybta madaga wilib maskaxdayaan daaweyt aa may ka jeele taas taasi waleeta soomaaliya man badan dhakhaatiirtan oo maskaxda daawayaas maay waybalere isaaq nuno isaaq oo kukooy deegaamadan hoos kooyo magaalada baydhabo waybaan turoogay shan bilood aan turoog ay la roogta maame oo awoodo ee la roog xaaladda kaamkaada kahaysata sidee walaahi xaaladun iyadan adagta xaaladda biyo la-aanka jirta walbarasho la-aanka jirta marka xaaladda bakaamka haduuna kusugna iyadan adagta qof dhalinyaro weeta dhalinyaradan walbadan aan baahanyin walyaabadan bahanta may ku madatay shaksiyada walaan umbaahanyaa way kamid ah walbarashada oo free ah iyo way imbaahanyaa hadhowtii mustaqbalkayga iyo waxyaalo badan oo walbarashada kasaabsan la imbaahanaa waxbarashada hadalgaadi kaamka dhatis walbarasho ka haysatee maya hadda kaamkuba dhatis walbarasho ana anfaasa ma kahaysa iska daytay inaad seeto goobo kaleet oo walbarashada laka barado inteeda walku barat ha isku day laakiinse way waa goobo kale oo magaalada gudaha walbarashada ka furan yahay laakiinse way waa beesika bahaya maaha istuulka fiya ka socda marka un fiigina ma abooda maamadanta iyo biyida marka heer way kii khasabasa intaad idila isku rogta haddii aan oboon dhankiian wasaaradda waxbarashada jirta iskuulo qaar oo beesa lahan iyo jiraan oo dawladda iyo dalata sida doctor hiiba oo kale dee jiraan maraseetay mase ilaa yahat meed walyaaban ku aga jiidayd
iskuulka ah hada sheegayd maba kasoo maha iskuulka joogiya iyo walaas iskuulkaas dhan maseena mana kasoo iskuulkaas laakiis inaan hariir iskuulo badan la sameey hariir laakiis ilaa haddana oo iskuulaan hariir la sameey badan aragay laakiis iskuulaan hariir la sameey badan aan lacag leema okay gorada xilidan mayjel haddii walbarashada waayt dhankale nolola ka maarayt
kule horta qofka rageewa in roona intee soo meelka mashquula howl dhalla horta way eed insaarde intee aan walbarshaday hela haddii lacalla inkees dhii waayta lacagdaas iman ka walbarshadaas aan hela sidii noloshan ka maari lahay kule hadda ka go-aansaday maha maay muslimay musdhafa liyare meega balantroog sad bilooda roog
qof dhalinyaro weeta daadamay jarta da-aday hadda tumitadow sida lay jarta
daadantana jarto tumitado shan qof dhalinyaraha waa eed sidee xaalada la qabsiga magaalada iyo nintib maya wiil dhow magaalada malaqobsano maha caqabad badana jarta may kumad eh dhanka walbarashada wiil dhown siduuna kaamka unkoyn waldhan un wiil dhow mahelan walbarashada sidee xeerka kiisho kaamka haddii walbarasho ka haysatee walbarasho yar yara ka haysata mase ilaa yaata waldhan ma ka haysata maya ilaa hadduu walbarasho dhow mahaaysanabu qof oo hada oo dawladda ku socda walbarashani koy ma jarta magaaladana waana adiiba sidaad ogday qarashaad yaraka jarta iskuul walbana beesla koofaday marka ilaa hadda haanas maba iska daynib gorabi may kii kalif inaan iska dayaas
waayo beesad aan iskuulka seedo ma baxaysad maaha sabab bees waalidiinta waan waalidiinta ay abaartun waa ka dhimatay
gorabi ata marajayas malalatiida may rajeeyay intaan walbarada oo hoodhahow horumar aan samaysado haddii aad walbarat may eedan jeedayaas inteeda nagad
doctoraysina qadafadaa inkastoo duruuftana iska jarta oo abaar badanna aa dalka ka jarta saasa rajeeye marka hore mobilyare magacay sharmaarka xuseen cabdi yaalyare nabaa ku barakacna tuulada oo lerow dowladola yabaa ha ku barakacni sababtuna ha ku barakacnina maybo dhibaato eed hoogan dhibaateed eedan dhib badan yawax la kulani mayba mar hataa guryaalka una kajarnay lagubay oo rafaad gubsan abaartaneed ida baarweyne abaarsadeen maybaan kuroornay manineere baydhow kaar iwan laka qeybiya waana neeri markaana dee dadki dhanba habahayna unin habanay hata maybarweynahe magaalada baydhow yaroon
magaalada walintane ka haysata nolol eh walaahi nololaan hada sheegow maka haysana mayba dad badan dabatan mar dhow leh degiyo in hataa antilmin koy malna qaabilna een dawladda in badan yaan ma ku cusnayniyo gargaar hana geysiyaan hataa waya minshananoo ama hana gargaara ma jiraan xaaladda horumareed nololkeeda ee qof dhalinyaro waata may ku samaysay tallaabanteedna ee kisada walbarashada dhanka ganacsiyo kalete walaahi saxow nololtiida intii aan hormariyo mise in hormarta fade hodan in hormarta oo naftatida hormarto muslimiinta dhan oo hormarti hadduu lahay dhanka walbarashada iyo walma ku haysana marnimeere iskuulaad iyo wala lasiin furada meereetana mahniinagana lahaatan wal lasiin furo iskuula lasiin furay misahaan may imbaahantiina le ma aran iyo dowlada lahay
naam lere isaaq cali cabdi aliyere
intee ku barakacday gobolka bokool mee bilantirogta muu ruugay shan bilooda ruugay xaaladda sidee xilligaad kaan jirta dhow xaaladay sidii normaalo xaaladay
qof dhalinyaro wet qofkan dhalinyaro walbadan aan baahan walaa qof dhalinyaraan baadanaada lahay haysate ma haysada qofka waayo dhalinyarada may lafada inii walbarasho haysada ina nololiis kafaay haata walbarasho ma haysana nololayna kafaay ma e shaqo ma haysana waayo in badan walbadaanoo muqo tan walbarashada deeda fiirida ah sidee wa xaaladda waxbarashadeed ee kaamka goob walbarasho ku jirtay
ma jarta waayo kaamka wab walbarasho ka jara layti dhalinyarada meel kale ma bahalayn kaamka wal ku barada layn hayadu hadduu micnaa walbarasho ama kaamkaas ama isku xir saaraaso ama kaamka ama hafiiriyaasa male hadda Ma dhalinyaro ahaan wabun enana nololaan may ka saraysa in wal barano ama walbarashaduna helna ama una shaquna helna ama gacmo may jarta shaqo badan jarta gacmo farsamo ee jarta hoo dadkii walbarasho micnaha aan haysan shaqana aan haysan dhammaan shaqo aan haysanin walbarasho haysadaan lamaan dhinimo ma haysan shaqana ma haysana walbarashana ma haysana okay gorodii tan walbarashada kaamka markii laa kubaa banaanka walbarashada la xiriirtay magaalada wiintaaya
xiriirta dhan ha ka dhabaayo maaragaasa dhan walbarasho beesa dhaqaale laango beesa laan jirta dhan walmay keliya beesa sheegan keliya lango koy ama walaka bare ama beesa han han isku dhiibkeero ama kiin qafiifiyo una maaragaas
okay taasay tii dowladda kula hadaleena dowladda maya waayo hoba kula hadalono walmakiin qabadaya may kelayin meelaha rugta gudoomiyaha la xiriir gudoomiyaha ween walaasa keeraya ama guddoomiyahaas markaad aha marta guddoomiyahan may waa guddoomiyaha baa mar markaasa maamulka guddoomiyaha anseeday maamulka walaahi hafara ee guddoomiyahan ii lakoya lama hadoona guddoomiya una qabno maamulka anseedi ma aragna guddoomiya ninkoya niila taladen dhalinyaruuna enan ma arag waan agintaa dhegeystayaal barnaamijkii toddobaadkii shanaad kaa oon ku eegeynay baahida ay ka jirto kaamamka aan weli wax laga qabanin sida waxbarashada iyo soo kabashada dhallinyarada waxaa idinla socodsiinay anigoo ah suldaan bishaar miye mukhtaar waxaana idinkaga imaanaysay idaacadda warsanka magaalada baydhabo